muhiimadda meesha taalla waxaa waaye dadka soomaaliyeedaa wada dhibaataysane qof gaarahoo dhibaataysan ma jirto dhibaatooyinka jira mid ka mida waaye sidaa darteed marka baloomikada ma shacabka soomaaliyeed oo inay dhibaato ka soo kabsadaan raba maa lagu wiiqaa asaa lagu burburaa dowladdoodii asaa amni xumo lagu samayha mase si xirfadaysan oo sharciyaysan oo siyaasadaysan oo qiimaysan aa loo xisaabtama dadka soomaaliyeed waxaan anigu ugu baaqaa si odannimo aanu hadla ma ahan inaan dowladda kaliya aanu hadlahay laakiin oda soomaaliyeed oo arkay howshaani inay keeni karto dhibaatooyin haddii sidaan lagu wado dad gaaraho ay ku jiraan waxyaabo badan oon idaacadda laga sheegi karin oo cadowga soomaaliyeed waa badan yahay mid aamusan iyo mid hadlaa waa soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa waraabaha aamuciyaaya midka aamusanaa ka badan waxaan leeyahay marka shacabka waxaad gacantiinna ku dhisteen gacantiinna ha ku dumine xisaabtama